qarax baa maanta buurduuba ka dhacay meel oo riyaalaha magaalada oo adiga niman dhowr oo maamulka degmada kamid a ay soo fariisteen oo markaas ay xoogaa shah ka cadiyeen oo laba qarax oo adiga isku masaanad ah oo wax adiga wax sikine kala dambeeya ka dhacay ilaahay baa mahadle sida hadee kolley nimankii meesha dhigay ay ka rabeen oo inay wax noqdaan ay rabeen ilaahay kama dhigin afar nin oo guddoomiyaha degmada isu jira wax gaareen wax gaarin waa wax aada iyo aada ufog waa ku fiican yihiin magaalada dhan ba horta amnigeeda habeenkii aadaa loo sugaa laakiin meel maqaayad oo yara daraf ah iyay nimankaa fariisteen si kastaba ha ahaatee ma aqaano qarax baa meesha ka dhacay qaraxina wax weyn laguma noqonin afar qof aa wax ku gaareen waana fiican yihiin dhul haataa laguma arkin sida hadda naloo sheegay meesha sida anamay hadda meesha ku aragna markaan tagnay meel oo cariis ku dumay oo cariis ku duusan yahay cariis hoostiisa meel ahaa la duliya iska taalay marka adiga meeshaasay ka qaraxday qaraxi hawada u kacay intiisa dambeed wax yar meeshay dadka fadhiyaan xaggiisa soo aaday oo nimankaas fur ka gaarsi dad labaatan dad badanaa meeshay fadhiya afartaas qof oo dhanka ay wax kasoo dhacaan xagga xagsibayn wax gaareen guddoomiyaha degmada gacanaba ay wax yar ka gaareen nina lugbay wax yar ka gaareen adi wax wax weyn oo hadda maa wax oo la garan karoo gaaray male nimankaas waa fiican yihin dhalaayna qaban waa fiican yihin marka iyada lagu hor igu tagay magaalada buurdhuubo magaalooyinka ay kamid tahay hadda baardeeda oo kale waad garanay inta jeer oo farax ka dhacay ama ay dadka dhamaadeen waa la dadaalaa meesha nimankan hadee ayagoo ama dad ama dameer ama digaya meesha u imaanayaan dadkay ku dhex jiraan dadkay kamid yihiin marka dad dadka kamid aho adigana markaas waxaas ku ceebsana ay jirin yaa waxaan samayn kara laakiin sida guud marki loo fiiriyo wacyiga jiri iyo waxyaabaha adduunka ka dhacaya marka loo fiiriyo meesha ugu amaanka fiican oo sida ugu daran loo ilaaliyo waa buurda oo aad iyo aad isugu haleyn kara